waxyaabo qabyo ah oo u baahan in la qabyo jiro sida derajada ciidamada oo kale waxaa kaloo ka hadlaya shirkada shidaalkaa ee baxday ee haddana soo noqotay marka koowaad waxaan ku bilaabay hadalkayga muddo waxaa soo noqnoqonaysay dooda qaran doodaa qarani waa ma aha shir weyne qaran maaha waa dood qaran waa tiya dowladda waxaan baaqayaa inay ogolaadaan qabashada dooda qaran oo wuxuu war badan oo faa'iido uu kasoo bixi karo dadka iyo dadka uga soo bixi karo doodaasi waa dood u baahan in laisgarab taago doodaasi waa dood u baahan in si cilmiya loo qodo qolada dooda abaabulaysana waxaa ugu baaqaya yaka inay kasoo qaybgeliyaan dowlad iyo xisbiga gudbiya labadaba kasoo qaybgalaan taladooda ha ka diibtaan ma maamulayaan ma hagayaan laakiin way kasoo qaybgelayaan taladooda ka diibanayaan wixii wuxuu noqnoqonayaa wax la wada leeyahay kooran duuniya lahayn maanta dadku marxaladuu maraya waa taad aragteen kii meeshii u dambaysa golay wakiilada ahayd guddoomiye oo soo saaray gudoomiye jiray waxba kama jiraan waad ogtihiin oo xisbiyadu way iska wada daba hadlayaan buug baa ka taagan dadkii oo dhan wuxuu ku jiraa qas iyo jahwareeg ku jira marka gacmada noocan oo kale ay dhacaan waxaa lagaga baxayaa oo keliya waa waa dariiqa qura dariiqada lagaga baxaya waxa weeye in la helo sharci ufadxaga sharcigaas oo abuurta kalsooni sharciya isku hayoodinta waxaa kaloo argu marka haddana dariya hadalkaygii waxyaaba waxaa jira loo baahan yahay in yan aan loo kala hadlin dooda qaranku waa si aan u sheegay waa waxba kama duwana caaw caqlikeedii mana jirto cidna kursiga madaxweynuhu ha ka kacayo madaxweyne ka kacayo dowladda isbedeshay ma aha laakiin waxaa laga wada hadlayaa dhibaatooyin dhacay oo la wada og yahay oo jiro oo aafadooda cid walba ay soo gaadhay waa daad soconay cid walba meeshiisa ugu tegeysa marka intaa ka hadlay baan leedahay hadda isku yimaado oo ha laga wada hadlo oo yani iyaka dowladda ha laga soo qaybgeliyo wax la wada leeyahay ha noqoto wixiisa toosin karaya lagu toosiyo marka waxaa halka ka cadeynayaa inaan si buuxda u taageersanahay qabashada dooda qaran weyne waan ummadan u sheegan inay tahay caawa caqlikeeda codkii uu sala loo qaado ta labaad iyadana waxaa doonaya xuso waxaa soo noqotay shirkadii shidaalka shirkadaasaa hore u goysay yani geeda kudhaciya galoda inta xoog laga geliyana geedo waa la wada ogaa oo maalin walan maalin ahayn habeen ahayn u qaybaxday oo waxa laga wadaa dowladda waxay ka wada shiriyadu joogto dekeda bilbada oo kaama baxaysa bailahakan ku dhaariya shirkada dhan ee wadan timid ee heshiis lala galay ee waxuu gacanta ku haysay oo iyadoon cidna u sheegin iska baxday reliabilitygooda muxuu noqon karaya sidee lagu aamini karaya dhibaatada ay tii hore iska dayto dambe ay gesaan xaggee loo saari karaya waxaa halkaa leeyahay hadda waxaa maalin dhawada waxaa maqlay wasiirkoo sheegaya oo leh protection baan u sameynaynaa askar baa la raacinaya horta cid waxaa ilaaliya waa sharci protectionka waxaa sameeya waa sharci tallaabo shirkadaas iyayna qaadin iyadoonan xeel buuxan oo act of parliamentka aan loo helin yaanu ku talin lahaa waayo xeelku waa ka waxagaya xeelku waa ka qiimeynaya dhirtaa la gooyay mid walba qiimaha uu leeyahay maxaa laga yeelaya adduunyada xeelan baa jira dad wax baa lagu heshiiya sharaag wax baa lagu heshiiya qaar baa lagu heshiiya boqol kiiba dhirtay goynay lixdan dib u beeraan qaar baa sideetan qaar baa boqol kiiba boqol inay dib u beeraan lagu heshiiya qaar baa waxyaabo kale lagula heshiiya marka waxaasoo idin waxaa sheegay iyo shirkada lagaba shakisan yahay waxa ay tahay nooca ay tahay meesha kadib meeshay salka ku hayso laga sheegsay waxaasoo dhan waxaa qeexaya oo qaadaa dhigaya oo sifeeri oo meesha la dhigaya waa xeer inta xeerkaa laga helayade adduunyadu yani nina adduunyadu waa maalmo ku dhah nina kama buuxsho weel adduunyadu yani degdeg waxba faa'iida ma laha waa in la helaa xeer buuxa oo dhammaystiran oo haga xaajada iyada ah haddaan xeerkaa la helin oo lagu degdego waxay noqonaysaa sidii nigeria kale maalin walba mid meel baa qarxay maalin walba dad baa ku dhimanaya marka waxaan ku talin lahaa in la helo xeer xeerkaa inta laga helayana inayna shirkadaas wax tallaabo ah qaadin shirkadan waa xeerku waa wanaagsan yahay shacabkana waa wanaagsan yahay dowladdan waa wanaagsan yahay cid walbana wuu wanaagsan yahay marka anigu waxaan ku talinaya xeerka in muhiimada la saaro haddii degdeg la doonayana xeerkaasi degdega loo dhammaysto xeerkaasaa kala hagaya boqolka sannadood oo soo socda xeerkaasaa la kala hagay ka dogaagu ku jira ka tagoontaadu ku jiro إذا وحا هجي حال قاسي حال قاسي مرك حدانا اللي هيري وحا كنت تريد وحا إلى شركة قاسي طلاب قاضي وايو وحا كالسوني دي بالنطي يوكم بيرتوغي يسكب حال إنك يهرن حال baarlamanka muu jirin marka waxaanu leena waa in la helaa xeeq dhamaystiran oo madaxweynuhu saxeexo ogoleyaasha baarlamaanka la mariyo dadka ka wakiilka xeerkaa ilaa la helo inaan shaqada iyadaa la qaban waxaa kaloo iyadana in si kooban oo iftiiminaya saraakiisha ciidamada waxaa la siiyey darajooyin waa guud qaranka usoo yeertay laakiin waa qabyo waxaan weydiiyey ninka kabtanka ah isagoo dadkii markii masalan tilaabiya xidiglaha ee laba loogu daray kabta noqday iyo ninkii etoobiya noqday ee ka yimid ee kabtanka qaatay jaamacadda ka soo baxay sidiyaartiga kebaale siyaaritaan kebaale kebaa sarreeya labadooda siyaaritaan kebaale sidee lagu kala siinaya siyaaritaanku waxaa lagu kala siinayaa liiska isbeesada ku qaatan ama mushaarada ku qaatan ma waxaa lagu kala siinaya xeer madaxweynuhu soo saari doono maxeer uu soo saari doono taliyo weli ma caddo isyaalada sida ciidamada ay u kala leeyihiin halkaan anu waxaan ku talin lahaa in la dhammaystiro darajadu waa guud waa astaan dowladnimo iyo qaran markaa waxaan halkaa ku yara dari lahaa in la dhammaystiro oo isyaaladii qaabkeedii loo dhammaystiro ama xeer madaxweyne habudu la sameeyo ama xeer kale ha la sameeyo xeerka darajada ilaalinaya waa in la sameeyo waayo sida aan la socono waktiga kulmiya uu talada la weegay waadintiin oo dowladii intii shaqaalihooda meesha uu ka wada saaray hadduu beris wadare abuuijiwaad isaguna dee wixii aad janaanada ka dhigtan oo dhan buu meesha ku saray haddii aan la helin dee xeer difaaca waa in xeer la helaa xeerka darajooyinka ciidamada waa in la helaa kaasaa ilaalinaya midda kale waxaan hadalku ku celcelinaya war qof qof ma ilaaliyo war askar war qof ma ilaalin karays war cid cid ma ilaalin karays war xeer baa wax ilaaliye xeerka ha lagu dadaalo sidii wax tallaabo walba oo la qaado tallaabada xeer ugu hagi lahaa xeerkaas ayaa cid walba difaacay dulba xaqeeda sheegaya wixiina kala saaray wax kastoo isku qabsada kala saaray marka anigu doodayda maanta waxaan kusoo afjarayaa wax kasta oo meeshaa jira waa in xeer la helaa xeer ufad oo lagu kalsoon yahay haddii aan ogahay brichardson inaa go-aanka ka soo baxayo maxkamadda noocaas inuu sidaa u dhacayo dee kalsoonidii baan meeshi jira marka waxaan leeyahay aan mar labaad iyo mar saddex ku celinaya dooda dawladdu markay waxaanoo kala dhacaan hogaamiyaha wanaagsan kartaa inuu yeesho marka koowaad go-aan qaadasho marka koowaad oo inuu admidgarayo waxa dhacay marka labaadna inuu go-aan qaadasho deg dega uu sameeya uu ku saxayo khaladaadkii hore tusaale ahaan barack obama sida aad la socoteen madaxweynaha dalka maraykanka wuxuu soo saaray wuxuu yeelad obama care obama care wuxuu yeeshay mudda deebur ama mudda dadkii buu yeeshay waxaa ka baxay oo diiday maalintii weli loo fuutin afartan ka mida yani dimuqraatigii xataa wax ka mida madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton oo yani waxay iyagu uga hadlayaan wixii maadaama fashil uu soo food saaray iyo isle idinkuna ay ambition leeyihiin xisbiga dimuqraatiga doorashada soo socdo iyagiibaa isle aad tartan u gashaan laakiin haddii arrinkan fashilka uu soo socdo waad ku yani waad ku fashilmaysaa sidaa awgeed madaxweyne waad la socotaan oo wuu admidgareeyey waanana wuu qaatay uu ku saxayo waxyaabihii qaybo kamida iyo ku saxayo marka marka koowaad marka waxa oo kale dalka maanta ka jira ilcaan waxaa madaxweyne oo kale looga bahay inuu marka kuwaad admidgareeyo marka labaad oo qaalo tilaabooyin deg dega oo ku saxayo siday hadda waxay